الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاب الجنايات أي كتاب أحكام الجنايات كتاب كي أحكامتا جناياتك إيا فلدن بيديدا على الأبدان بمعنى كل عيا شركة جنايات إيا كتاب الجراحنا مركي دونان فقهاء ويكعبران أو داوعي way ka cabiraan kitaabkiisa oo kitaabuljiraaxna way ku odhan kitaabuljinaayaatna way yidhaahdaan waana jinaayaadka laftigiisa caamsan oo waa faldembiyeedyada iyo waxyeelada loo geysanaya jidhka ama shay muhaqal oo culus ha lagu geysto ama shay jaarix ah oo wax dhaawacaya ha lagu geysto ama shay kaloo iska macnawiya sixir iyo wax la mid ah lagu geysto sifadii la doonayaba jidhka waxaa loo yeelee waxyeeladii jidhka la waxyeelaynayey ayay ku saabsan tahay oo nafta bani aadamka wax loo geysanayay waana maqaasidii shariicada ee waaweyneyd mid ka mid ah waayo ama caqli baa wax loo geystaa ama cirdiga qofka sharaftiisa ama naftiisa ama diintiisa iyo waxyaabaha la midka ah sida maalkii oo kale ashyaada noocaasi ah qeybna waxaa lagaga hadlaa kitaabuuljinaayaat qeybta labaadna waxaa lagaga hadlaa kitaab ulxuduud oo xuduudda inta kalena lagaga hadlaa maqaasida iyada ah iyo waxyeelada loo geysanayo marka jinaayaadkii jidhka soo gaadhayey ayuu rabaa halkan in kooban oo ka mid ah inuu inooga tilmaamo waxaan ugu horreysiiyey dilkii marka wuxuu yidhi alqatlu calaa halaaثati adrubin dilku waa saddex qaybood oo halaaثatu anwaac wey camdun maxdun waa badrheedh badhax tiran oo macnaha khaalis ah oo ka madrhan wax khada la yidhaahdo wa khadaun maxdun iyo kama badhax tiran iyo wa camdun khada'un badrheedh kama ama shibhulcamdi badrheedhu eke markaa dilku saddexdaasibuu u kala baxayaa saddexdaana wuxuu ugu kala baxayaa imaa in qasdi la helo shaksigan loo qasdiyey iyo imaa in qasdi la waayo waa labadaa midu inuu markaa la helo ima an yakuna hunaaka qasdun wa imaa an laa yuujad alqasd imaa inuu halkan jiro wax ukasid ah iyo imaa ukasid in la waayo waa labadaa midu oo shaksigan majniya calayhiga ah ee dhibana ahay wax loo geysanayo imaa in loo kaso iyo inaan loo kasin waa labadaa midu marka loo kaso lafteedaa laba usii kala baxaysa imaa wax sida qaalibka ah wax dila in loola kaso iyo waxaan sida qaalibka ah wax dilin in loola kaso waa saddexdaa midu saddexdu saasay kusoo kala baxaysa oo haddii uu yidhaahdo qofkaa wax gaadheen marnaba inay wax gaadhaan umaba qastiin sinaba uguma qastiin waa khada waa khada wey khada'aasi sidaynu arki doonno laba mid buu noqonaya imaa an laa yaqsida shaksa iyo walficla imaa inaanu u qastiin shaksiga laftiisa iyo ficilka labadaba inaanu u qastiin oo uu yidhaahdo ficilkana uma qastiin shaksigana uma qastiin bacd اlfuqahaa ka noocaasa waxay ka cabiraan jara majra alkhada oo khadaba kama cabiraane jaraa majra alkhada bay yidhahdaan dariiqadii khada uu maray oo waddadii khada ah iyo kama ah waddadiisii buu qaaday sidaasay yidhahdaan iyo an yaqsida alficla walaa yaqsida shaksa inuu ficilka u qasdiyo inuu sameeyo laakiin shaksiga aanu u qasdiin labada jeerba waa in shaksiga qasdigiisa la waayaa marka hore aanu midnaba u qasdin muxuu noqonayaa sida inuu turunturoodo oo kale markaasuu qof dusha kaga dhacay waa laga magdhabaya qofku sidaa ku burburiya ku dhintay ama ku dhaawacmay misna ficilka oo dhicida ah uma qasdiin shaksigana hadalkiisa badda ama meel buu fuulayaa oo sariir buu ku seexanaya iyo wax la mida ama meel saraa buu koraya uu ka soo dhacaya qof buu ku dhacaya waxa uu qofkaa ugeystay waa lagu leeyahy waana khada ama bacd اfuqahaana jaraa majra alkhada bay ku odhan doonaan laakiin ficilka miyuu u qastiyay inuu dhaco miyuu qastiy sakdada waa maya uma qastiin shaksigana hadalkiisa badaa marka taa hore maxay noqonaysaa inaanu shaksigana u qastiin ficilkana aanu uqastiin khada baa la yidhahdaa laba waxa weeye qeybta labaadee khadau waa inuu ficilka u qasdiyo qaybtaasaanu inoo miaalin doonaa musanifku raxmat ullahi calayh wuxuu u qasdinayaa ficilka laakiin shaksiga uma qasdinayo waa sakaaradii burhka la kulantay la sheegi jiro kale wey marka waxa weeye iminka qofkii wuxuu is odhanayaa sakaaradaa toogo oo kale tusaale ahaan meeshana cid kuma oga dabadeedna soo mid baadi doonoo geed halkana hoos laaban oo aanu ogeynba meeshuba waa cid la isleeyahay ayuunbuu sakaaradii ama ha kusii dhacda ama haba la waaye kaasuu feedha isaga saaraya ta noocaasi oo kale ah waa kama waayo inuu uqas wuu u qasdiyey ficilka xabaddan inuu rido waa ku talagala laakiin shaksigan marnaba ma tasawurin niyadaba kuma hayin ee sakaaradan uu islahaa ku dhufo shaksigan niyadaba kuma qaban waxaa la mida masalan albaabkii oo kale uu furay oo wuxuu siiyey dhagaxan iska tuur waa dhagaxaantan guriga lagu soo xareeyey waa maxay oo dhagaxuu siiyey tuur ayuunbaa mid albaabka ka gudbaya wejiga ka qabsan way dhacdaa marmar xaafadaha iyadoo ama biyo laga soo saydhin ama wax inaad sakaaradii burhka la kulantay noqoto dib uga buudo xaaladdaa iyada ah ficilkan in dhagaxan la tuuro waa loo qastiyey laakiin adiga marnaba lagugulama jeedin ee iska tuurun baa la siiyey ka noocaasa kama abaa laya kama uu daabitkaasuu leeyahay ama shaksiga iyo ficilka midnaba looma qastinayo ama ficilkoo quraa loo qastinayaa ee shaksigan looma qastinayo haddii shaksiga looma qastiyo kama maaha kaasi waa kama oo maxaa meeshii ka maqan shaksigan marnaba looma qastin ee ama ficilkoo quraa loo qastiyey ama xitaa ficilkana looma qastin kama abaa la yidhahdaa camdiga isaga hadhow hadalkiisa waynu dul mari doonaa une camdiga waxa weeyaan in loo qastiyo shaksigan majniya calayhiga shaksigan dhibana ah ee dhibku gaadhay ama ha dhinto ama ha dhaawacme eh waa loola qastinaya in wax lagu dhufto waa qasti waa barerh wey maca dalika waxa loola qastiyey waa bima yaqtulu haaliban waa aalad iyo shay sida qaalibka ah wax dila ama wax culays wax ku dilaya ha noqoto ama wax af wax ku dilaya ha noqoto ama wax macnawi kale sida sixirka oo kale wax ku dilaya ha noqdo intuba camdi bay noqonayaan mar haddaad qofkan ula qastido inaad wax ku yeesho wax sida qaalibka ah wax dila xaaladda noocaasiya badheedh buu noqonaya weliba halkaa waxaan baraarujinayaa haalibku loogama jeedo haalib unnaas dadka oo dhan sida qaalibkaa loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa markaa shaksigan aada wax yeeshay haalibu nawcihi baa looga jeeda noociisa haalibkiisa taasaa looga jeedaa oo waxa weeye nabarka waxaa laga eegayaa aada adeegsatay horta marka hore waa la eegaya wax wax dile ma yahay mise maa waa kow taaniyan waxaa la eegayaa qofkaad u adeegsatay oo haddaad ilmo yaroo xalay dhashay waxa dilaya qalin baa dili kara haddaad ku dhufato waxa weeya waxa dilaya isaga iyo waxa qof weyn dilaya waa kala jaad noociisaa aad wax u geysatay qaaliban waxaa dilaa loo eegaya ee adigaaga iska xoogga weynla la eegi maayo mar hadduu qofku qof yar yahay ama qof iska daciif oo naxiif oo tiisa isaga liita nabarkani qofka noocan oo kale ah ma dilaa baa la odhanaya mise ma dilo ee ha u qaadanin dadka qaalibkooda in la eegayo ee qaalibka noocan aad wax u geysataa la eegaya waa midda kale ee waxa u baahan inaad ku baraarugto bartaad uga adeegsatayna waa la eegaya oo maqtal meel halisa waa inaanay ahayn irbadda laysku mudaa waxa weeye marmar bay noqonaysaa maxay ay noqonaysaa bima yaqtulu qaaliba waayo meeshaad u adeegsataa la eegaya imanka irbadda soo intaa ama barida ha layskaga mudo ama ha layskaga mudo waxa weya cududaha iyo bawdiyaha iyo wixii lamid a intaa waa laisku mudaya laakiin meeshaad uga adeegsataa la eegaya haddaad qof irbad ku muddo marbaa lagu dilaya markiiba kurta lagaa jaraya halku uga adeegsadaa la odhanaya haddii la yidhahdo halkaa dhabarku saa ugaga yara mudayo xangulluhu ugu talagalay inuu taabsiiyo oo qofkuba dabeedna barales qaado ama sidaaba ku dhinto ama meel yaroo waxa weeyaan dhegta aad kaga eegto dhag kaga siiso waxa weeye waa lagu dilaya la odhan maysid war ma irbad baa aniga layleeyahay waa lagugu dilaya dadkaba intaa la xuluulinayo waxaa la eegayaa bartaad uga adeegsatay oo waxaa dhici karta shaygani qofna inuu camdi ku noqdo shaygan aad adeegsatay oo laguu dilo qofna aan laguu dilin oo la yidhahdo maya camdi maaha halkaad kaga dhufatay waa la eegayaoo meesha aad uga adeegsatay bal inay meel markiiba loo dhiman kara tahay iyo inaanay ahayn dirkaba waa la tixgelinaya marka camdiguna waa qofkii inaad ula qastido bima yaqtulu haaliban iyadoo weliba noociisa la eegayo khada'una labadaasuu ka dhaxeeya oo qasdigana wuxuu la wadaagaa camdiga marka la leeyahy waa shibhulcamdi waa bareeru eke shaksiga ilowba ilow waad u qasdinaysaa oo marka qasdiga la eego ama xaaladdan cudwaankan iyo xadgudubka ku jira la eego waxa weeye wuxuu shabahaa qasdiga kama uu wuxuu ka shabahaa camdiga oo qofkan inaad wax ku dhufato waad u qasdinaysaa xagga aaladdaad adeegsatayna khada' buu uga egyahay oo ta'hiirkeedu waa daciif oo qofkan inaad wax ku dhufato waad ku talagashay laakiin dhengad yaroo edbin ah ayaad ku dhufatay ee wuxuu wax dil loogu talagalay maaha marka aaladda la eego aaladda daciifa waayo camdigu maadaamoo tacriifkiisu yahay waa qatlu camdi lcudwaan waa dil badrheer ah oo xadgudub ah de xadgudubkii iyo badrheerkii waa wax qarsoon oo qalbigaaga ku jira sida aawadeed baa la yidhaahdaa min baab alqawaacid idaa khafiyat alcilla aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha markay cilladu faafto ama arrintan iyada ah shayga lagu xidhayo markay arrintu qarsoonaato cilladaas iyo sababkaasi ama uu faafo ee uu daabid yeelan waayo lagu ururiyo xukumka waxaa lagu xidhaa halka shaygaa loo filaanka u ah marka maanta waxaa lagu xidhay maadaama camdinimadkiisa aynaan qalbigiisa waru hayn aaladdaa lagu xidha markuu bakoorad raasba raas ah intuu kula soo dul istaaga laba kugu ridee yidhaahdo waxaan islahaa ku edbi cidina ka dhegaysan mayso bakoorada intaa leeg baa la isku edbiya ama uu too ridaya hado waxaan islahaa ku yara sar baan islahaa aada ugu foge isma lahayn ku yara sar baan is wa igaga siibatay ree burcaso too riday iskagama badna waayahay tan noocaasi oo kale ah markiiba camdi bay noqonaysa way aaladdaa la eegaya hadduu xabadda yidhaahdo waxaan is farta yaree barbarkan cidida kaga jar cidina dhegaysan mayso wuxuu ka kaftan ma gasho markiiba inagu qalbigiisa waruma hayne waxaynu eegaynaa aaladda ma waxaa kaftan ujeeday baynu leenahay ninkaa xabad adeegsaday markiiba waxaynu eegaynaa aaladdu adeegsaday bal aynu eegna haddaba shiiku siduu cabiro saddexdaba khulaasadoodu waa intaasay alqatlu dilkii calaa alaaati adrubin waa saddex qaybood camdun maxdun badrheer badhax tiran iyo wakhada'un maxdun kama badhax tiran iyo wa camdun khada'un iyo badrheer kama ama badrheeru eke falcamdu badrheerhkii almaxdu badhaxa tirna huwa isagu an yacmida waa inuu ula qasdiyo shaksiga ilaa darbihi ku garaacistiisa iyo ku dhufashadiisa uu ku dhufanayo bimaa shay yaqtulu dila haaliban sida haalibkaa wax wax dila waa inuu ula qasdiyaa bishardi waa in qasdi la helaa waa inaad odhanin nabarku igaga dhace waa inaad leedahay waan ku dhufanay waa kow waxaanaad u adeegsatayna bimaa yaqtulu haaliban wayaqsida waana inuu ula jeedaa qatlahu inuu ku dilo bidalika arrinkaa iyada ah intaa yaree uu qasdiga ku xidhay waa daciif laa yuctabar shiku intaa yare uu raaciyey uu leeyay waana inuu ula jeedaa inuu ku dilo waxba intaa yare dambe shardi maaha aaladdaa la eegaya weligiiba ha yidhaahdo ulama jeedine mar hadduu aaladdaa adeegsaday yuctabaru camdan fayajibu waxaa waajibaya xaaladdaa iyada ah alqawadu qoorgoyn baa ku waajibaysa calayhi korkiisa in loo qisaaso weeye waa inuu qoorta dhiibtaa fain cafaa haddii uu cafiyo canhu isaga xaggiisa weliyudamki haddii uu ka cafiyo wajabad waxaa waajibaysa oo uu dilka ka daayo wajabad waxaa waajibaysa diyatun diyo iyo mag muqalladatun la adkeeyey oo min alaaati awjuhin laga adkeeyey saddex dhinacdee horta marka hore waa mid la adkeeyey oo xagga sifada geela waa ka adagta xaalatun waana mid haadqadis ah waa mid hadda la dhigayo hadda la dhigayo fii maali lqaatili waana mid ku sugan xoolaha kan wax dilay isagaa laga qaaday saddex wejiba way ka adagta sidaynu arki doonno ee diyaadka uu inoogu keeni doono sifada geela way ka adag tahay oo geela lagaa doonayaa geela kale wuu ka adagayay sidaynu arki doonno laba waa xaalla haddaa lagaa rabaa lais amaahin maayo soomaalidu haadqadis bay ka cabiraan bimacnaa cid kaloo wax ka hesho daaye xitaa haadkaa ku qadaya wey hal mar baa la dhigaya oo marka xoolaha magaha iyo waxaa marba in la bixiyo waxaa laga yaabaa marba inta la keeno odayaasha wada in wax looga dhiibo maantana ma intana wadaan dee kolley meel wax lagu qaatay lagu shaah la-aan maaye intaana kusii shaah marka waa laga shaahay dhowr jeere ma aragta laakiin tan iska daa cid kale haadkaa ku qadaya hal mar baa la dhigaya ku kala dhaqaaqa wey fii maalilqaatili qabiil laguma laha ee kan wax dilay lab ha noqdo dhadig ha noqdo xoolihiisaa lagu leeyay isagaa iska bixinay hadday tahay dil buuxa iyo hadday dhaawac tahayba cid kale lama laha waalkhada'u lmaxdu kama i badhaxa tirnaa an yarmiya waa inuu tuuro ilaa shayin shay xaggii waa inuu wax ku tuuro oo fa yusiiba dabeedna uu asiibo rajulan ay bimacnaa insaanan qof asiibo oo rajulan nin macnaa had iyo jeer nin waa laga cabiraa une dee nin iyo dumarku asiiba waa isla mid rajulan dabeedna uu nin asiibo bimacnaa insaanan qof uu asiibo oo fa yaktulahu dabeedna uu dilo shay buu wax ku tuuraya waa iska tamhiil tani waa tamhiil ahaan laakiin waxa weeye daabit maaha ee waa iska tamhiil waa tusaale ahaan wey ee shay waxa weeye daabit noqonaya maaha ee waxay noqonaysaa labadii arrintu aynu ku soo ururinay daabida ay qaadanaysay mid ka mida buu inoo miaaliyey maanta muxuu u qastiyey ficilka lakiin shaksiga uma qastiyey oo maanta tani waxay miaal u tahay an yaqsida alficla walaa yaqsida shaksa inuu ficilka u qastiyo oo waa kan wax tuuray tuuryada waa badheedh hadday tahay war maxaad u tuuraysay dee inaadeer waxaan islahaa shaygaa wax ku dhufo sakaaraan islahaa wax ku dhufo neef iga cararay ama waxa weeye shay markaa xoolaa cuno oo ama alaabta igala cararay ama bise tuuga xuun buu tilmaamaya aan wax ku tuuray de qofkan kale waa la kulmay anigu kan umama jeedinba marka ficilka wuu qastiyey qaybtii labaadee hada ah muu tilmaamin maadaamuu kitaabku mukhtasar yahay oo kitaab yaroo iska kooban yahay ee qaybta labaad waxay ahayd inay tahay ficilkana uma qastiyin shaksigana uma qastiyin sida inuu siibto oo kale ama sariirta ka soo dhaco oo kale oo dabeedna uu qof sariirta hoos jiifa ku dul dhaco waa laga qaadaya magtii waa la weydiinaya isaguna iska daa inuu cid wax yeele walaa inuu soo dhaco uma qasdiyo shaksiga noocaasee kama a baraxa tiran lala yimi falaa qawada calayhi wax qisaasa laguma leh bal tajibu calayhi bal korkiisa waxaa ku waajibaysa diyatun mukhafafa diyo la fududeeyey oo cala alcaaqilati tolka korkiisa ahaatay oo tolka lagu leeyahay oo mu'ajalatun loo mudaynayo fii alaai siniin saddex sano intii ka ah loo mudaynayo haddaanu hadda iska bixin karayn saxaabada maadaama in badan qaabkaasi ay ka sugan tahay daliil kaloo macnaha laakiin khaasa ma leh wuxuu tilmaamayaa dilkii kama ahaana shaksigii qisaas lagu yeelan maayo ee mag saddex dhinac ka fudud sidaynu iyadana dib ka arki doonno markaynu diyaadka tagno ayaa laga qaadaya xagga sifada geela kii camdiga way ka fudud tahay sidaynu arki doonno xagga muddayntana tii hore xaalay ahayd oo hadda la iska doonaya waa la muddaynaya oo muddo waa lagu ogolya tii hore fii maali qaatil baa lagu lahaa oo kan wax dilay xoolihiisaa loo raacayay tan laguma lehe tolkaa lagu leeyahy tolkaa lagu leeyahy waa camd lkhada barheer kama-i ama shibhulcamdiga barheeru akihi an yaqsida waa inuu ula qastiyo darbahu garaacistiisa shaksiga bima laa yaqtulu gaaliban sida haalibkaa waxaan waxba dilin buu ula qastinaya oo fa yamuutu dabeedna waa dhimanaya falaa qawada calayhi wax qisaasa laguma leh bal iskaba dhaafe tajibu waa ku waa waajibaysaa bal iskaba dhaafe tajibu waa waajibaysaa diyat muqalada diyo la adkeeyey oo calal caaqilati caaqilada korkeeda atoo tolka lagu leeyahay oo mu'ajalatun la muddaynayo fii halaasi siniin saddex sano loo muddaynayo tanina markaad eegto camdigu saddex dhinac bay ka adkayd kama una saddexdaba waa ka fududayd tanina dhinacna way ka adag tahay labana way ka fududahay mid camdigay ka waafaqsan tahay oo xagga diyada nooca la bixinayo iyada iyo camdigu waa isku mid iyo badheero aku laba dhinacna way ka fududahay xagga muddaynta iyo xagga qofkan wax geystay inaan arrinta lagu lahayn tolka lagu leeyahay oo kan wax geystay keligii aan dusha laga saaray labadaa dhinacna way ka fududahay wa sharaa'idu wujuubi اlqisaas shuruudaha qisaasku ku waajibaa arbacatu wa afar an yakuuna alqaatilu kan wax dilay waa inuu yahay baaliqan caaqilan mid waxa weeye qaangaadah oo miyir qaba marka qofka la qisaasayo waa inuu qaangaadh yahay waa midda labaade waa inuu miyir qabaa oo qofkii waalaa iyo qofkii yaraa waxay dilaan loo qisaasi maaye magtuun baa laga qaadaya magtana tolkaa laga qaadi wa an laa yakuuna waa inaanu ahayn waa midda saddexaade waalidan mid u waalida lilmaqtuuli kanuu dilay kanuu dilay waa inaanu waalid u ahayn oo hadduu waalid u yahay looma dilayo laa yuqaadu waalidun biwaladi macnaha looma qisaaso waalidka ilmihiisa oo haddii waalidku dilo aabbihii iyo hooyadii tusaale ahaan hadday dilaan ilmahoodii loo dili maayo waayo muhimadda ugu badan ee dilka laga lahaa waxay ahayd ummadda in dilka lagaga reebo walakum fi lqisaasi xayaa nolol ayaa idinku sugan buu alla yidhi qisaasta qofka qof loo dilo oo qofkii nabar u geysta sideeda loogu qisaaso nolol baa idinku jirta maadaamay sidaa tahay waalidkii isaga naxariistan alle ubadka ugu beeray ee ilmahani uu yahay jidhkiisa wax ka mid ah ayaa wax kasta oo dil loo geysanayo kaga weyn war hoo ilmahaaga ha dilin waa lagu dilayaaye waxa kaga weyn naxariista alla u geliyey marka kan maanta ilmihiisii dilay bashariyaddii waa dhaafo waxshiya wa iska weyn ayuu marayaa bahalnimu gaadhay marka heer lagu ree laga reebo la yidhaahdo waalidada kale ha ku quus qaateene kurta ha laga jaro markaa sharcigu ma tixgelin arrintaa iyada naadirka ah waayo waa naadir laa xukma lahu sida awadeed bay adilada saxiixa ugu timi nebigu inuu yidhi shaksiga waalidkii loo dili maayo waayo cilladii way ka hor imanaysaa loogu talagalay inuu dilkana ka qayb qaato hadduu laakiin imanka zino oo kale geli lahaa oo imanka inantiisa ka sinaysan lahaa kurtaa laga jari lahaa waayo zinadu sideeday xaaraam u tahay qofkii meher hore soo marayna loo dilayaa ma inantiisiiba ma waxa weeyaan maxaarimtiisii kalaa ma waxa weeye gabadh kaloo iska ajaaniboo ugeyaabaa ma gaal baa gabadhani ma muslim baa ma xorba ma addoon baa midna loo eegi maayo war ma zinaysatay unbaa la odhanaya adoo meher hore soo maray haa markuu yidhaahdo wax shubhoo meesha yaallaana aanay jirin dee dhagax ku dil wey markaa waxaa halkaa kaaga muuqanaysa daciifnimadka qowlka yidhaahdaa waalidka waxa loogu dili waaye weladkiisa maadaamuu waalidku sabab u ahaa ahaanshiiyaha ilmahan maadaamuu sabab u ahaa oo sababkiisa iftiinka iyo dunida uu ku yimi waalidka waayitaankiisa inuu sabab u noqdaa looma baahna qowlka sidaa odhanaya daciifnimadkiisuu tusinaya waayo waxaynu odhan lahayn haddaan xadiiskaa nebigu jiri lahayn waxa weeye ilmahani waalidka in adduunyada laga waayo sabab uma noqone waalidka faldembiyeedkiisa iyo jinaayada uu ku kacay baa sabab u noqotay in la waayo sida hadduu ka zinaystoba inanta aan loo odhanaynin war inantiisii yarayd bay ahayde yaanay odayga waayitaankiisa sabab u noqonin lama odhanayo abadan waxa weeye waa la dilaya laakiin tan maanta adilada sharcigaa ka soo reebto nebigaa tilmaamay inaan loo dilaynin shaksiga haddii waalidkii dilo maxaa yeelay cilladii loo jideeyey dilkaba waa arrin markaa kasoo horjeeda qof maanta beerkiisii gogoynaya wax la eegan kara maaha mid isqarxiye kama duwanad waaya marka la leeyahay la dili maayo diyadii ka dhici mayso dilkii un baa laga riday mooyaane diyadii sidii dadka kaleu la mid yahay oo diyadii waa laga qaadayaa muqalladada ahayd ee adkayd ee xaalada ahayd ee hadda laga rabay ee aan cid kale la bixinayn waa laga qaadaya waxaana la siinayaa cidda kale ee ilmahan dhintay ee uu dilay ee isagu uu dhalay magtiisa leh hooyadii iyo walaaladii iyo kuwii kale magta lahaa ee macnaha dhexlayay kuwii baa la siinaya isagana waa laga qaaday laakiin waan loo dilayn shardiga afraad wa an laa yakuuna waa inaanu ahayn almaqtuulu kan la dilay waa inaanu ahayn anqaswa mid kaga nusqaansan min alqaatili ka dilay mid kaga nusqaansan waa inaanu ahayn bikufrin gaalnimo kaga nusqaansan aw riqin ama addoonnimo shaksigan la dilay waa inaanu kaga hoosaynin kan dilay gaalnimo ama addoonnimo haddii kan la dilay gaal noqdo xaaraam kastoo uu yahay gaalka wixii aan xarbi ahayn in la dilaa gaalka ka aan xarbiga ahayn ee dagaalka aydan ku wada jirin mid kale oo aan kaa ka ahayn oo kuu bannaanaanaya inaad dishaa ma jirto ka aad dagaalka wada gasheen ayuunbaa dili kartaa oo dhiiggiisu yahay mid bannaan laakiin gaalka kale gaalka gaalnimadkiisa looma dilo xoolni xoolahana gaalnimad daraaddeed loogama qaato kuwo badan baa laga yaabaa markay gaalada meelaha ku arkaan inays yidhaahdaan waa iska bannaan yahay in la dilaa sharcan wax bannaan maaha nebiguna sala allahu alayh wasalam man qatala mucaahadan xadiiska saxiixa lam yarix raa'ixata aljanna gaal ballan la siiyey oo ammaan la siiyey ama dimi ha noqdo ama mucaahad ha noqdo ama mustamin ha noqdo kuu doonayaba ha noqdo gaal aan xarbi ahayn shaksiga dila jannada inuu isgala daaya waxaa ku soo arooray waciid ahaan inaanu urinay marka waciidku aad buu adag yahay waana muxaram sharcan wax bannaan maaha laakiin khaladkaa uu galay loo dili maayo maadaamuu muslim yahay laa yuqtalu muslimu bikafir looma dilayo laakiin shay aada u foolxun buu ku dhacay magtiisina waa la weydiinaya ee intuu dilo inuu iska baxsado maaha meelaha ku dhuundhuunto e magtii baa lagu leeyahay oo waxa weeyaan aakhire lagala xisaabtamaya sidaas leeg xoolahooduna weeyi oo dadkeenu in badan ama bisiladan ay qortaan iyo ha noqoto waxay isaga aaminsan yihiin gaal xoolaha laga qaataa inay iska bannaanta kunfoojari bay samaysanayaan ama waddankooda ku gelayaan ama adduunkooda ku qaadanayaan dabeedna wuxuu ku leeyahay oo shiikow gaal baan wax ka qaatay maxaa ku jira bal markaynu sariqada marayno ama haddaba waxaynu tilmaamaynaa gaalka xitaa tuugada lagu sameeyo halkaa waxa weyaan muxaahadkaa xitaa tuugada lagu sameeyo gacanta in loo jarayo qofka muslimkaa dilkiisii loo- looma dilin soomaa laakiin waa loo jarayaa gacanta fii baab اlxuduud iyo fii baab اlqisaas waa kala laba baab wey iminka gabadh gaalada hadduu ka zinaysto la odhan maayo waa gaalad ee maadaamuu zina ku dhacay xadkii sinada sidii hadduu muslimad ka sinaysto kalea loogu ofinay tuugadana waa sidaasi leegwi inaad gaal xoolihii xaddo macsuumu dami walmaal ah naftiis iyo maalkiisuba ilaashan tahay iyo inaad muslim xoolihii xaddo macsuumu dami walmaal ah laa farqa baynahuma markaa runtii waa dhibaato jirta oo dadkeenu waa iska sahashada oo waa gaale sheekh maxaa ka macnaa wixii aan ka khiyaamaya gaalba miyaana iska banaanayn war khiyaanadu sideedii xaaraamu tahay oo tuugadu sideedii xaaraamu tahay waxa weeye midnaba sideedaanay u banaanayn gaal iyo muslim midna in lagu sameeyo qofka muslimka ahina sifo u qalanta inuu tuug noqdo iyo inuu safaaku dami iska noqdo dhiigga iska daadiyo biduuni xurmatihi meel allaaliya meel aan xurmadiisa ahayn iyo meeshii lagu baneeyey oon biduuni xillihi meeshii lagu xalaalayey meel aan ahayn waxa weeyaan wax sharciga meel kule ma iska tahawur un bay noqonaysaa jar iska xoor marka wuxuu yidhi kan la dilay waa inaanu kaga hoosayn ka dilay gaalnimo hadduu gaalnimo kaga hooseeyo xaaraam kasta ha ku dhace ee loo qisaasi maayo ee magtiiska bixi baa la odhanaya aw riqin ama addoonnimo waa inaanu kaga hoosayn oo qofkii waxa weeye muslimba ha noqda ee addoonka ahaa haddii kii xorta ahaa dilo mag baa la weydiinaya ee loo qisaasi maayo cala saxiix raajix wa tuqtalu waa la dilaa aljamaacatu kooxdii bilwaaxidi mid baa loo dilaa kooxdii dhammayd hadday mid isugu tagaan oo dilaan dhammaantood waa la laynaya tiradii doonaan ba ha gaadhaya oo kan ba'du gashay baa kala dilay ah bilwaaxidi ayaa la dilay kooxdii dhammayd hadday isugu tagaan shaksi oo yidhaahdaan waar malaa inteennan la wada dili maayo shanteennu baan marku dhufanno shantaba kurtaa laga jaray laakiin cagsigu waa ka duwaya oo waxa weeye haddii shaksi dhowr dilo mid ka midana waa loo qisaasayaa inta kalena diyadoodaa laga qaaday mid ka midana waa loo qisaasayaa inta kalena diyadoodaa laga qaaday oo waxay noqonaysaa in la yidhaahdo shan baa dishay sooma hortu kurta waa lagaa jaraya hadduu xoolo leeyahayna afar magood in laga jaro oo la siiyo dadkii lahaa marka waxaad arkaysaa mar kastaba maxaa la adkaynaya dhiiggaa la adkaynaya oo markii mid qura la dilayna hadday boqol dileen boqolkiiba kurtaa laga jaray markii mid qura boqol dilayna mid qurana waa loo dilay sagaal iyo sagaashankii kalena lama hadur yeelinoo lama odhan dhiiggiisaa u dhigma eh intii kalena magtooda laga qaaday wa kullu shaksayni laba qof oo kasta oo jaral qisaasu qisaas uu dareersaday baynahumaa fi nafsi iyaga dhexdooda xagga nafta ay qisaastii ku dareersato qisaastii ay naf ahaan la ysugu qisaasayo yajri way ku dareersanaysaa baynahumaa dhexdooda fi ladraafi xagga xubnaha laba qof oo kastoo laysu qisaasayo xagga xubnahana waa laysu jaraya oo afar shardi baa qisaasta loo dhigayay sowma afartaa shardi labadii qofee laga helo oo afartaa shardi wixii aan ka ahayn marka iska waafaqayaane afartaa shardiba haddii la helo khalaas xubnihiina waa laysu jaray iminka ninkiiyo gabadhii waa laysu dilaya weligood baa magtooda ha kala badnaa ninkiiyo gabadhii oo kale waa laysu dilaya marka laysu dilayo waxay noqonaysaa hadhow markay xubno noqotana waa laysu qisaasaya oo markaad far ka jarto inantii hadna far baa lagaa jaraya ma suuragalaha inaad tidhaahid warniyow fartaydanina waa toban halaad oo gacantayda shantaa farood waa konton halaad waa magta barhkeed iyadana waa shan iyo labaatan halaad markaa fartayduna waa toban teeduna waa shan lagaa yeeli maayo weligeed ba ha ahaato waa lagaa jaraya sidii haddaad dishaba aan konton halaad gabadhu weeyaan isna waa boqol loo yidhaahdana kurta lagaaga jari lahaa sidii baa lagaaga jaraya sida awadeed buu kuu leeyahay laba qof oo kasta oo xagga nafta laysu qisaasayo xagga xubnahana waa laysaga jaraya hadday labadaa xubnood isaga dhigmaan wa sharaa'idu wujuubi lqisaasi shuruudaha qisaasta waajibnoqodkeeda fil adraafi xubnaha ay ku waajibaysaa bacda asharaa'id bacda alsharaa'id almadkuura shuruudihii lasoo sheegay dabadeed afartii shardii lasoo sheegay dabadeed isnaani waa laba shuruudaha qisaasta xubnaha ay ku waajibayso loo dhigayaa shuruudaha afarta ah ee nafta loo dhigayay dabadeed laba kalaa lagu biirinaya waa laba oo lix bay noqonaysaa shuruudaha xubnuhu alishtiraaku fi lismi alkhaas magaca gaarka ah inay wadaagsadaan alyumna bilyumna midigka midig hadday il tahay isha midig isha midig hadday dheg tahay dhegta midig dhegta midig hadday adin tahay adinka midig adinka midig waa kaa walyusra bilyusra bidix ka bidix waa inaan labada xubnood isdhaafsanayn iyo wa an laa yakuuna waa inaanay ahayn biaxadi darafayni shalalu labada xubnood midkood waa inaanay ku sugnayn engeg oo haddii labada xubnood midkood iska barlays yahay oo engegan yahay oo shalal ku dhacay looma qisaasayo waayo xubin markaa caadiya maaha ee jaridda la jaro waxay yeelanaysaa xukuuma xukuuma laga bixinaya laakiin loo jari maayo labadaa shardi ee kale markay dhammaystirato lixdaa shardi la helo xubnaha waa laysu qisaasaya waljuruuxu qisaas waaya waljuruuxa qisaasu waaya wa kullu cudwin xubin kasta ukhida waxaa laga jarayaa min mifsali kala goyskaa laga jaraya xubin kasta waxaa laga qabanayaa laga jarayaa kala goyska may cafwan tarkiibka yaan khaldin wa kullu cudwin xubin kasta oo ukhida laga jaray min mifsalin kala goys laga jaray fafiihi waxaa ku sugan xubinkaa isaga ah alqisaas waa ku sugan xubin kasta oo meel kala goys ah laga jaray qisaas baa ku sugan waayo qisaastii mumaathala laga rabaa ayadda qur-aanku way idlaaqday uma kala saarin waljuruuxa qisaas juruuxdaasi dhaawacii nuucu u yahay ma sheegin laakiin ahlulcilmigu waxay ku qaydeen ilowba ilow maadaama qisaasta looga jeedo mumaathala iyo wax isu dhigma oo la rabo tamaaul iyo wax isu dhigmaa meesha inay ka dhacaan waa dhaawaca wixii ay ka suuragal tahay in la simaa markaa kala goyskii oo kale haddii ay tahay waa laga jaraya hadday kala goyska ka sarrayso kala goyska ugu soo dhowna waa laga jarayaa ee ka hooseeya inta dheeraadkee uu gooyena xukuuma loo raacinayo ibnu xasmi oo kale saaxib almuxalla isagu jumhuurka waa khilaafay war sidaa alla qur'aankiisa ku yidhi ha loo daayo buui dhaawac oo dhani wuxuu leeyahay buu yidhi qisaas marka qowlkiisaasi wakhtiyadii hore qowl aada u baciida buu u muuqan jiray laakiin casrigeennan wax badan baa qowlkiisa looga soo noqon karaa waayo isagu lafo iyo meelnaba yaan la kala saarina hala qisaasa buu yidhi lakiin technolojiyadda casriga ahi iminka wax badan waa suuro gelin kartaa inkastoon iminkeedan weli lafteeda laisku wada sii dayn karin qowlkiisa oo maala sheik hale kitaabka aharu taqniyat اlxadiiثa fi khilaaf اfiqhi macnaha raadka ay technolojiyadda casriga ahi ku samaysay khilaafkii fiqigaha sheik hale doctor hishaam ibnu cabdilmalik ibnu cabdillaahi ibnu muxamed alushaykh kitaabkiisa qayimka ah manaa masaladaasi cajaa'ib qabta buu laftiisu u baxsinaya oo casrigan iyo technolojiyadan casrigae haddii la yahdo lafta waxa weye halkaa uu ka jebiyey siday uu u jebiyey u jebi markiiba inta leesarya wax lagu toogto markiiba tabti u jaraysa haddii jaa'ifo uu ku dhufto tori caloosha ka geliyo la yahdo halkuu joojiyey jooji adiguna cabir combyuutarkawo bartii laga yaabo intii inteedii inuu ku dhufto ti wuxuu leeyahay arrintani wax badan bay bedeshay oo laga yaaba qowlka ibnu xasmi ba in la yahdo arrinta waaba iminka waa waafaqsan yahay inkastuu taxafudna ka muujinayo tarjiixiisa ugu dambeeya marka runtii waxyaabo badan baa isbedeli karaa laakiin markii hore waxay ahayd masaladuna mar kastaba ay ku dhisan tahay casri kastoo ay gaadhaba wixii tamaaul ka suuragel yahay ile adiladu way idlaaqdoo nabar gaara ma sheegin laakiin wixii ay suuragal tahay shaksigu intuu geystay in loo geystana waa loo geysan wixii aanay suuragal ahayna waa laga joogsan sida awadeed buu mafsalka u leeyahy kala goyska walaa qisaasa qisaasi kuma sugna fi ljuruuxi dhaawacyadii ilaa fi lmawdixati laftii caddaatiin uu yahay oo laftaa caddaatun baa waktigaa tamaasulku u suura gelaya iminka laakiin casar kale aynu maraynaa waxyaaba badan isbedeli karaan laakiin markaa hore waxay noqonaysay dee qofka laf caddaatin loo geysto waxa weeyaan meeshii unbaad u calaamadinaysaa qalinkoobi baad tusaale ahaan u marinaysaa war soo intaa maa soo intuu lafta ku caddeeyey intaa maa adna caddee soo dhigo madaxa markaasaa la kirkiraya dhag ayuu qofkaasi dib ugu noqonayaa dadka madaxiisa inuu si yar ku caddeeyo marka isna dhakadiisa maanta waa sidaa dhiigga looga daadiyo marka runtii qisaasta nolol baa ku sugan kolley adigu waktigu waa iska kooban yahay halkaas aynu ku joojinayna allahu subxaana watacala aclam ilaa labada saddexda daqiiqo su-aal hadday muuqanaysa waa ka jawaabayna insha allahu tacala aye saasa saacad baa laga dhigay miya aniga taasi ma soo gaadhina haddaba aan wado waaba ku jirta in la kordhiye wayahay baaraka allah fiikum faslu waddiyatu calaa darbayn diyadii waa laba qaybood magti waa laba qaybood muqalladatun mid la adkeeyey iyo mukhafafatun mid la fududeeyey falmuqalladatu tii la adkeeyey mi'at min alibil waa boqol geela halaasuuna soddon xiqa waa afar jirgale waa tii awrka mutaysatay ee awrka in loo tu'iyo xaqu yeelatay waayo geelu qaaliban afar jirku ku rimaa shan jirkana waa ku dhalaa wa halaasuuna soddonna jadaca waa tii ilka dhacsatay ee ilka jebisay shan jirku qaaliban geelu ku ilka dhacsada waa shan jirgu waa shan jirgale wa arbacuuna afartanna khalifa waa rimay fii buduunihaa uurkeeda waxaa ku jira awlaaduha carruurteedii baa ku jira macnaa waa rimay oo waa geela kii markaa uurka lahayd wey ee uurkeeda ilmaheedu ku jira boqolkaa halaad ayaa qofkii xorta ahaa laga bixinaya gabadhiina waa intaa barhkeed waaya markaa geelii boqol geela ayaa laga bixinayaa dilkii badheerhka ahaa boqolkaa geela sifada geela ugu adag ayay noqonayaan saddexda noocee laga dhigay waa muhalatha waa saddex meelood wey soddon soddonkuba waa qaalmo dhadig oo afar jir gale ah oo awrka mutaysta in loo tu'iyo soddonna waa lambarka kusii xigo waa shan jir gale qaalintu hadday shan jir dhaafto dee qaalin maaha waa iska hal abeera bay noqonaysaa haddaad lix jiriya waxa aragto oo iska abeer wey waaya markaa waa lixdan qaalmood oo geela nooca ugu fiicana iyo afartan rimay ah oo uurkulamaana boqolka xoogga ka masada ah ee xoogga ka siman ayaa laga waajibiyey hadday gabarh tahayna conton intaa barhkeed wlmukhafafatu tii la fududeeyeyna miatu min alibil waxa weeye boqol geela cishruuna xiqa labaatan afar jir gale oo qaalmo ah wa cishruuna jadaca labaatan shan jir gale oo qaalmo ah wa cishruuna binta labuunin labaatan saddex jir gale macnaa bintulabuun wayna hooyo caanale oo hooyadeed sanadkii saddexaad bay gashay oo ay dhashay markaa macnaa inay dhashaa muhima hadday doonayso hooyaba uma noole eh carabtii horea magacaa u taqaanay binta labuun ina hooyo caanalay oo geelu markuu sanadka dhalo sida qaalibka la yaqaano sanadkan ka ku-xigee labaad buu rimaa oo hasha awrka loo tu'iyaa sanadka saddexaadna way dhashaa marka nirigtii ay sanadkii hore ee saddexaad dhashay sanadkan oo hooyadeed iminka irmaan tahay in hooye caanaley baa loodhanaya waa saddex jir gale laakiin inay hooyadeed rintay oo ay iminkana dhashay iyo iyo inay nooshahay midnaba looma shardiya waa magacuun waa mujarad lismi magac qura wey inahu yacaanalaydhe ama saddex jir galaydhe saad doonto u cabir wa cishruuna ibna labuune iyo labaatan inahu yacaanalay ah waa labaatan qaalin weeye oo lab weeye oo saddex jir gale ah wa cishruuna iyo labaatan binta makhaatin inahooya ureya waa laba jir gale inahooya ureya markaa mukhamasa weeye waa shan meelood ninkii hadday tahay waa intaa biijmaaci ahli اlcilmi gabadhii hadday tahayna waa nisfi wey waa nisfi wey ijmaaca ahlu sunnuhuna waa ku sugan yahay siiba saxaabada iyo keyrkooda marka haddaan waktigu cidhiidri ahayn waxaynu markaa si adag u naqdin lahayn qowlka qolooyinka qaarkood oo casrigan masalada faragashaday sida sheekh qardaawi oo kale oo runtii masalada si liidataa u galay tilmaamayna inay gabadha lafteedu boqol noqonayso masaladaa baxsi buu ka leeyahay markuu salaf waayey saxaabo iyo taabiciin iyo meeluu kusii kabana laba nin baan salafkii ka hayaa buu yidhi asam iyo ibnu culaya ismuna u odhan hortu ibnu culayahan ee makii sunniga ahaaba mise waa kii bidciya asamna kii muctasiliga miyaanu ahayn se intii ka horreysay xaggay ka baxeen saxaabadii iyo keyrkoodii xaqa saxaabadii ka maqnaaya asam iyo ibnu culaya wakti dambe soo heleen yani qowl muctabara maaha qowl qiimana la maaha ee wadaadku zallooyinkiisa iska faraha badan le bay ka mid tahay fain cudimad haddii la waayo alibilu geeli untuqila waxaa loo guuraya ilaa qiimatiha qiimaheedii baa loo guuraya haddii geelii la waayo qiimaheedaa loo guuraya qowlkaasaa saxa oo soomaalidu maxay tahdaa geelna waa geel wixii gooyaana waa geel waqiila waxaa la yidhi yuntaqalu waxaa loo guuraya ilaa alfi dinaarin kun dinaar baa loo guuraya aw inay cashara alf dirham ama labaiyo toban kun oo dirham baa loo guuraya wain qullidad haddii la adkeeyana zida waa lagu kordhinaya calayha korkeeda athulusu qaybtan lacagta ah haddii la adkeeyana qiilka marka lagu socdo hulus baa lagu kordhinaya oo halka labaiyo tobanka ana shan iyo toban baa laga dhigi waxaa leeyahay lix iyo toban hulusku maadaama afar yahay halka kunka ahaydna markaa saddex boqol iyo saddex iyo soddon iyo hulus ayaa lagu kordhiya manaa qaabkaas u wataa laakiin qowlka horaa qawi ah ama imaa in geel la helo iyo imaa qiimaheeda geela in la bixiyo wa tuqalladu waa la adkeeyaa diyat lkhada diyadii kama a lafteedana waa la adkeeyaa fi halaaثati mawaadic saddex meelood idaa qatala markuu dilo fi lxarami xaramka gudihiisa markuu wax ku dilo aw amase qatala uu dilo fi lashhuri اlxurum ama bilaha xurmada leh gudaheeda uu wax dilo aw amase qatala uu dilo daa raximin mid qaraabo u saaxiibo maxramin weliba aan gayaan ahayn kii u saaxiibka ahaa qaraabada ee misna maxramka weliba ahaa ee aan gayaanka ahayn macnaha daliil kaloo khaasa male lakiin bacdu saxaaba ayaa qowlkaa markaa uu ka sugan yahay wadiyat lmar'a gabadha diyadeeda calaa nisfi barh weeye min diyat rajuli ninka diyadiisa barhkeed wey ninka diyadiisa barhkeed weeye marka gabadha magteedu qowlkaasi baa saxa waana qowlka ahlulcilmiga in badana ijmaac ay ku xikaayoodeen aqwaasha sanadkan casrigan la kiciyeyna laa ictibaara laha qardaawiya wixii la mida dhaawacana waa sidaasi leeg wey inagoo khilaafayna xanaabilada iyo maalikiyada qowlkooda xadiiska ibnu khusayma saxiixinayo oo sida saxdaa daciif ah ee tilmaamaya hulus wixii ka yar ayay markaa ka siman yihiin ragga iyo dumarku tilmaamaya qowl saxa maaha ee masalada waxaa saxiixa qowlka shaaficiyada iyo xanafiyada iyo keyrkood ba ku tagay oo ah jurxan wa nafsan dhaawac iyo dhimashaba gabadhu inay tahay diyadeedu nisfu diyat arajul ninka diyadiisa barhkeed mar kastaba hadday tahay laf caddaatay waa labaiyo badh hadday ilig tahay waa laba halaad iyo badh wahaluma jar gabadha iligeedu inta ninka barhkii wey hadday dhaawac tahay iyo hadday dhimasho tahay wadiyat lyahuudiy yahuudiga diyadiisii iyo wanasraaniyi kiristanka diyadiisiina hulusu diyat lmuslim qofka muslimkaa diyadiisa huluskeed wey qowlka saxda ah ee adilada waafaqsan sida xadiiska nasayga iyo keyrkii baa ku sugan waxa weeye inay nisfi yahay ulus maaha waa nisfi waa nisfu diyat arajul waxaa leeya nisfu diyat lmuslim diyada muslimka barhkii wey وأma الmajuusiyu majuusigii kii dabcaabudka ahaa miya fafiihi waxaa ku sugan diyadiisa ثuluثaa cushri diyaة الmuslim qofka muslimka ah diyadiisoo toban meelood laga dhigay meel uluaankeed qofka muslimka ah diyadiisu soo boqol ma ahayn toban ka dhig toban meelood ka dhig meeshiis waa imisa meeshii waa toban tobankaa saddex meelood laba ahaanteed waa lixalaad ila marka saddex meelood loo qaybiyo tobankii meel kastaaba waa saddex halaad iyo ulu ama waa saddex halaad iyo dalool marka maxay noqonaysaa lix halaad iyo laba dalool ninkii dhammaaya brofesorka ahaa ya muxuu noqda laba lix halaad iyo laba dalool ya kufrigii iyo gaalnimadii halkii u liidatay maadaamuu taagan yahay wa kaa markaa naqsi halkii uhooseeyey tegey wa takmulu way dhamaystirantaa diyatu nafsi nafta diyadeedii fi lqadci xagga goynta alyadayn ayay ku dhammaystirmaysaa waxa weya labada gacmood oo la jaro labada gacmoodna intaa hore jalaqlidaa looga jeedaa iyo warajlayn labada adin oo la gooyo inta hore canqowgaa looga jeedaa walanfi sanka intan yaro hore jilicsan baa looga jeedaa maa laana min alanfi intii wixii ka jilicsanaaday sanka waa intaa yaro hore bilaa lafta ah waludunayn labada dhegood labada dhegoodna dhegaha ama mid dhega qabaha ku yaaleen ama mid dhega aan qabin ha ku yaaleen waa dhegaha caadiga ee meesha ku yaalla maqalku kuma jiro waa gaar waxay yidhahdeen haddii dhegaha la jaro daloolkaa hadha dhegaha caadiga ah baa looga jeeda walcaynayn labadii indhood ama mar hadday indhuhu wax arkayaan ama qof yar ha ku yaaleen ama qof weyn ha ku yaaleen ama lab ha ku yaaleen ama dhadig ha ku yaaleen dadkii la isu qisaasi jiray hadday ku yaallaan iyo kuwii aan la isu qisaasi jirin mid kastaba waa magtiisa unoo dhamaystiran qofkaa magtiisa oo dhamaystiran wey wاljufun اarbaca daboolada indhaha ama baalasha indhaha ee afarta ah hadda baalasha xiribaha loogama jeedo timaha maaha ahdaabta maaha waa baalasha lafahaantooda oo haddii laga gooyo qofka muxuu noqonaya inuu hurdiyo inuu soo jeedo yaa kala garanaya ila indhaha marka la hurdo waa laisku yaro qabtaa sow maa bal marka laga jaro ka war adaa yaqaano marka waaya walisaan carabkiina waa magta dhamayskii waa dhamaystirkeeda dhammaystirankeeda washafatayn labadii bishmood ama labadii dibnood halkaa isagoo xubnihii la gooyey maraya ayuu misna macaanidii guda galay marka waa laga fiicnaa inuu sidaa u dhigo waxaynu soo hormarinaynaa labada ugu dambeeya sadarka aynu marayno kaka hooseeya labada ugu dambeeya waayo laba xubnoodoo la gooyey iyagu weeyaan inuu xubnaha la gooyana israaciyaabaheed macaanidana gaar u saaro wadakari xubin tarankii oo la jaro xubin tarankii ragga oo la jaro waliba intaa yara kurtae horaa looga jeedaa waxa weye intaa hore haddii la jaro waa makti oo dhamaystiran walunsayeyni labadii xiniyood haddii la jarana waa lamid oo iyaguna waa boqolkii halaadweyn halkaa toban xubnood oo makti ku dhamaystirmaysu inoo sheegay sidaan filayo adigu ilaa lix iyo toban xubnood ayay shaaficiyadu ka dhigaan lixdii kale waynaga maqan tahay mudawalaadkeenu ugu noqonaynaa waktigaana eriyaya oo iskaga tegayna wadahaabi alkalaam waa macaanidii hadalkii oo taga oo qofkii bilaa hadal noqdo inta nabar lagu dhufto iyaduna waa makti oo dhamaystiran wadahaabi albasar indhihioo sidooda u buuxa haddii araggii tagana waa makti oo dhamaystiran wadahaabi samci dhegihii oo sidoodii ah haddii maqalkii tagana waa makti oo dhamaystiran wadahaabi shami urti haddii ay sanka ka tagto waa makti oo dhamaystiran wadahaabi alcaqli caqligii haddii uu tagana waa la mid adigu ashyaada oo halkan inoogu qoray dhammaantood waa lagu jimacsan yahay adigu macaanidana shaaficiyadu ilaa saddex iyo toban macaani ayay tilmaamaan shan quru inoo qoraan filaya shan qura ayuunbu halkan inoogu sheegay intii kale waa maqan yahi sideedii kale maadaama mukhtasar yahay dee intaasi inagaga filan halkaasi baynu ku joojinaynaa wallahu subxana wa tacala aclam